بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الضاعة ومفارقة الجماعة qoli amaaradii ayo axaadiisteedii iyo kollay mowduucan ahayd baa inoo socoto kuwo qayb horena waan soo aragno daacada umarada iyo cadam alkhuruuji calayhim welina way inoo socotaa ka wuxuu yihi baabu wujuubi mulaasamati jamaacati اlmuslimiina cinda duhuuri اlfitan waajibnimada ay waajib tahay muslimiinta jamaacadoodii oo la laasimo marka ay fitantu muuqdaan iyo haddii fitnadii dhacdo dadka muslimiinta dhexdoodii in jamaacadii muslimiinta la laazimo taa waajibnimadkeeday waajibkahayd baabkii weeye iyo fii kulli xaalin waqti kastaba xaalo kastaba in jamaacada muslimiinta la laazimo wixii dee firqooyin iyo kooxiyo waxyaalaha caynkaasna lagaba dheeraado wa taxriimi alkhuruuji xaaraamnimadka ay xaaraam tahay in lagaba baxo cala daacati waa dadkii madaxda ahaa umarada ahaa daacadoodii in lagaba baxo waayo fitna kaba ratimaysa dhiig la daadiyo iyo masalan abdaaca ama badciyo la banaysa iyo amwaal iyada iyo wax kasta adugu fitan aan la koobi karin baa kaba imanaysa iyo mufaaraqati ljamaacati jamaacadii muslimiinta in la faaruqo xaaraamnimadkeed oo alfaada isku dhow axaadiis aan ku arki doona xdثnي محمد بن المثنى qال xdثna الوليد بن مسلم qال xdثna عبدالرحمن بن يزيد بن جابر qال xdثnي بصر بن عبayd الله الحضرمي أنه سمع أbا إdrيس الخولانية يقول سمعت xdيفة بن اليمان يقول snadka koley wadadayn soo wada mara sa iyagoo adigu waan soo wada aragnay wax cusubi kuma jiraan xadiiskana bukhaari walow dhowr meelood uu ku soo arooriyo meelaha qaarkood sanadka waxba ay ku kala duwan yihiin halka fitan oo kale adigu wuxuu xadiisku san sanadkan unbu isaguna kuba wariya moxamed ibnu musane iyo inta kaba dambaysa oo isku sanad bay yihiin bukhaari iyo muslim xadiiskan walow duruqdiisa iyo riwaayadkiisa qaarkood xagga sheekha hore ay ku kala bedelan yihiin wuxu uhi xudayfat bn lyamaan kaana naasu dadku waxay ahaayeen waa saxaabadii rasuulka ilaahay yasaluuna kuwa weydiiye rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay can اlkhayri khayrka ayay weydiin jireen wa kuntu waxaan ahaa as'aluhu mid weydiiya can ishari anigu sharkaan weydiinayey makhaafata an yudrikanii waatan waa digtooni iyo xadar ama xasmi kacabsi aan ka cabsanayo inuu ihaleelo oo dadku halkay khayrka iyo warsanayaan ee waa intooda badan weeye kuwa shar weydiinaya way jireen isaga naftiisuba khayr rasuulka ilaahay waa weydiiye laakiin waa wixii uga badnayd anigu waxaan weydiinaya wixii shara dee waaba intaasoo rasuulka ilaahay kolley dee maalinunbay iman uu wafaado xaaladna aanaysan noqon isbedel yimaado waxa kaba dhalan ama sharka imanaya ayaan rasuulka ilaahay weydiin jiray waxaan u weydiinayaana waa anigoo ka baqanaya in dee waktigaa aan gaadho sharkaas uu igu yimaado oo dee markaa rasuulka ilaahay baa usii sheegaya wuxuu yeelaya iyo si uula tacaamulaya wixii waktigaa dha dhacaya markaa taasi u weydiinaya rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh waana tan su-aashiisii oo wuxuu yihi faqultu waxaan idhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ow inaa anagu kunaa waxaanu ahayn fii jaahiliyati wa sharin waa intaan ilaahay islaamnimadka noo keenin jaahiliyaan ku sugnayn shar baan ku sugnayn waa dadka asnaamta caabudaya waa kuwa iyagu dhexdooda isleynayey waxa weeyaan dee dhiigooda banaysanayey isdhacayay fawaaxishta kale iyo xumaanta kalena laba imanayey bal adigu shar iyo jaahiliyaan ku sugnayn ee waxa weeye wax xumaanay ka dhowrsanayaan aanu jirin bal masalan fajaءana اllahu dee markaa taasna waxaa kaba dhalatay amni la-aan iyo xaaladoodii oon toosayn oon hagaagsanayn oon badbaada jirinoo ruuxu haddii uu baxo gurigiisa kaba baxo bal haddaan diilihii xurmada lahaa laguma jirin ee inuu soo noqonayo in kaleba aan war loo hayno xaaladoodna taas baabay ahayd fajaءana allahu ilaahay wuxuu noola yimi bihada alkhayri waa islaamnimadkan iimaankii baa yimoo dee iyo markaas islaamkii waxaa kaba dhashay amniga ballaadhan xumaantii inay kaba tegeen naftii iyo maalkii iyo acraabdii loo aamin noqday xaaladoodu ay toosnaatay o hagaagtay noloshoodii adduunyaba sidaa diintoodii ay u hagaagtay haddaba ilaahayna khayrkanuu noola yimi istiqaamadan imaka aan haysanno amnigan iyo iimaankan aan haysanno fahal bacda hada alkhayri khayrkan maanta aan kuba sugannayn imika kuba sugannahay dabadii sharun shar ma yahay wax shar oo ka dambeeya khayrkan imi sidaasun buu ahaanayaa mise shar baa dabadii iman qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu can ncamha khayrkan dabadii shar baa ahaanaya xaaladusan ma ahaanaysa isbedel iyo fitan iyo waxyaalaha imanoo shar baa ka dambayn doona faqultu waxaan idhi hal bacda dalika shari sharkaas khayrkan kaba dambeeye dabadii min khayrin wax khayri ma yahay oo dee sharkaa ka dambeeye ee khayrkan dabadii imanaya miyuu daa'imaya oo saasunbaa ilaa adduunye lagaba tegaya xaaladu ay ahaanaysaa mise isagana khayr ka dambeynayaa jira qaala wuxuu uhi nacam ha oo khayr ka dambeeyaa waa jiraa sharkaa wa fiihi laakiin waxaa khayrkaa ku sugan dakhanun dakhan macnaa fasaad iyo khalal iyo waxaan toosnaynoo in khayrkaasi saafi maha weeye oo sa khayrkan imika jira uu khayr saafiya u yahay khayr saafiya maaha waa khayr ay wax ku dhex jiraanoo fasaad kuma dhex jiro lafdiga dakanna in alxiqd iyo adaqal oo kaleo fasaad waa la yidhaho fasaad way ku fasireen halkan caloolxumo way kuma fasireenoo de bal markay fitooyinkii dhaceen markay fitnooyinkii muslimiinta dhexdooda dagaalka kuba keenay ay yar joogsadeen haddana qulubtu sideedii hore kumay noqon saafinimadii hore iyo isjeclaanshihii soomay noqon oo ama sideedii hore qaaliban kumay noqon bal markaa fasaadkii iyo daqalkii waa lagu fasiray waxa ay yidhaaheen laftiga dakan asalkiisa hore de waa adigu midab ama kaa sawaad iyo madow u iilanayo waa kuduure ama midabkaa u iilanayo kale barkoodna qiiq kuma fasire laakiin oo iyadna luqa fi dukaanabe laakiin bal waxaan leenahay arinku khayrkaasi khayr saafiya maaha waa khayr adigu ama qulubtii on isu saafi ahayn ama fitantii ay wax kaba harhsan yihiin bal wax ay ku jiraan fasaad uu ku jiro khalal uu ku jiro aan dhammayn qultu waxaan ihi wamaa dakanuu dakankiisaasi muxuu yahay macnaa sababta dakankaas iyo fasaadkiisaasi muxuu yahay qaala wuxuu ihi qowmun qowm weeye yastanuuna raacaya bigayri sunnatii dariiqadaydii waxaan ahayn bay raacayaan wayahduuna hanuuninayo oo dadkii uguna yeedhaya bigayri hadyi siiradaydii iyo hadyigaydi iyo waddadaydii toosnayd waxaan ahaynba oo tacrifu waad garanaysaa minhum iyaga xaggooda ujeeddadu kol acmaal fiican bay la iman ama wax fiican bay dadkii uguba yeedhiyo dee waxaad garanayso sharcigii xaggiisii kuba hagaagsan oo aad garanayso acmaal ah ama waxa ay dadka uguba yeedhayaana ayaa jiraysa wa tunkiru waad inkiraysaayo macnaa waxa ay laba imanayaan ay ku kacayeen ee acmaala waxa ay dadka ugu yeedhayaan iyo waxyaalo oo waad qoonsanaysaayoo dee waa wax mukhaalafa ay ugu sugan tahay sharcigii oo waxaan toosnayn oon hagaagsanayn oo bal matalan dee tanna way kaba dhacaysaa tanna way kaba dhacaysaa waa dadkaan dariiqadii rasuulka ilaahay toosnayd ee iyadu ahayd macruufka iyo wanaagga uun aan kuba socon faqultu waxaan idhi hal bacda dalika alkhayri min shar bal khayrkaa isaguna dakanku ku sugan yahay khalal jiro fasaad jireen aan dhammayneen saafiga ahayd wax sharoo ka dambaynayo isagu dee intii khayrkiina khayr baa yar qaalib ah laakiin waxbaa ku dhex jiro saafi ma aha in kaas wax shar oo ka dambeeyo kaasi ma jira qaala wuxuu uhi nacam haa ducaatun waa sharkii kaba dambeeyo waa niman dadka u yeedhayo oo calaa abwaabi jahanamo jahaname albaabadeeda korkeeda kuba sugan ana waa biictibaari maa ya-uulu ilayhi اlamr arrinku wuxuu ku dambeynaya marka la fiiriyo oo suu ugu sugan yahay ama ducaaddaas calaa abwaabi jahanama ay uguba sugan yihiin xumaan bay dadka ugu yeedhayaan shar bay ugu yeedhayaan waxaan toosnayn de waxaasna ciddii ku raacday iyo waxaasi ruuxa waxay gaadhsiinaysaa halaag ama jahanamay gaadhsiinaysaa waa wixii naar lagu gelayey taas baa iyagii ay noqdeen ba dee kuwa xaggan waxan ay dadka u qurxinayaane ay ku xambaarayaan ay ugu yeedhayaane wax halaag iyo naari kaba imanaysaa ayay kelimadii jahanamo joogaan qarkeedii bay kuba sugan yihiinoo dee ciddii raacday ee waxan ka aqbashay wixii laba timi naartaasay kuba gelaysaa ducaatun calى abwaabi jahanama man ajaabahum ruuxa ajiiba ilayha ilaa jahanama jahanamadan ay ugu yeedhayaan waa acmaashan xun iyo akhlaaqdan xun iyo ictiqaadkan xun ee ay dadka ugu yeedhayaan ciddii ku raacdaa maxay noqon dena waa wax naar inay lagu geeye qadafuuhu way ku tuurayaan fiiha jahanamay kuba tuurayaan faqultu waxaan ihi ya rasuul allahi rasuulka ilaahayow sifum lana bal nimanka caynkaasa noo tilmaan yay yihiin noo sifee qaala wuxuuhi nacam bukhaari oo kale halkan nacam bedelkeeda hum un baa taalay waayo inay kuwii hore nacam sax su-aalay hayd wamaa dakanuu hal bacda dalika alkhayr min shari qaala nacam laakiin halkan oo kale noo sifeeyuun oo kale maxal nacam bukhaarina hum baa kuba sugnayd ee maxal nacamna umay de halkani daahir may ahayn be bal adigu waxa weeye haddii kale uun nacamtu dee ruuxu daalibana waa ballanqaadkiiyo wacdigii bay noqotaa ruuxa mustakbirka ana ama mukhbirka ana tasdiiqi way noqotaa bal markaa imika halkan waa wacdi uun iyo ugu ballan qaadayo ugu yaboohayo inuu u tilmaamayo kolley waa macaaniday kuba imanaysa mid kamida un sifum lana qaala wuxuui nacam qowmun hum iyagu qowmun qowm weeye min jildatina min anfusina inaga inagaba mid ah waaba dee dadkeennii uun inagay inagaba mid yihiin min jildatina wayatakallamuuna way hadlayaan bialsinatina carabadeennana iyo luqadeenniina way kuba hadlayaan laakiin dee ficilkoodu waa ficilka mukhaalifka ah waxaa in markaa fasaadkii iyo xumida ay ku sugan tahay dadkii ugu yeedhaya u qurxinaya uguba yeedhaya qultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulki ilaahayow famaa tara maxaad ra'yeynaysaa maxaa adigu dee aada arkaysaa yood igula talinaysaa in adrakanii daalika waqtiga caynkaasi hadduu isoo gaadho oo anuu nool arrimahaasi ay dhacaan maxaad adiga uu yahay taladaada iyo nasiixadaada iyo ra'yigaagu qaala wuxuu ihi markaa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh talzamu waad laazimi jamaacata almuslimiina muslimiinta jamaacadoodii baad laasimi iyo wa imaamahum imaamkooda oo muslimiintu hadday jamaaco leeyihiin imaam iyo madax ay leeyihiin dee kuwaas baad daacadiisa iyo jamaacadaasaad laazimi doonta faqultu waxaan idhi oo ujeeddadu waxaa khilaafsan ee ka duwane kuwaas ay kaba mid yihiin oo dee waa qolooyin kaleo jamaacadii muslimiintaba kaba baxsan iyo daacadoodii ha raacina kuwaa iskaba ilaaliyo jamaacadii muslimiinta iyo imaamkooda laazim faqultu waxaan idhi fain lam takun lahum jamaacatu walaa imaamu haddii arrintuba fawdo tahay wax jamaaco ay leeyihiin aanu jirin imaam ama khaliifo ama amiir ama madax ay leeyihiin oo muslimiintii midayso isu geysaa ba aana jirin arrintu ay fawdo iyo firaqdaas iyo dadka kala duwan ay tahay xaal maxaan yeelayaa qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu ihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh factazil ka dheerow tilka alfiraqa kooxaha ah firqooyinkaa dee iyagu khilaafsan jamaacadii muslimiinta aan iyagu waxa weeyaan imaam daacadii ay u laabmayaan aanu jirin kulla markaa kullahaa dhammaanteedba ka dheerow walow an tacadda inaad qaniintaba haba noqoto calaa asli shajaratin geed gunti macnaa faraa ka qaadi ka dheerow gurigaaga ku gooni noqo oo iyagii ka wada dhexbax weeye wada canka amra alcaama xataa haba dhacdo dee mashaqo iyo taas iyo hadday dhib iyo rafaadba kaa soo gaadhayo arrinkaa iyo ictisaalkaas iyo inaad ka dheeraato inaad iyaga qeyb kaba noqon taasun laazim xataa haba noqotaan tacada calaa asli shajaratin geed guntii inaad qaniinto oo macnaa waxa weeye hataa cusuladaas hadday mashaqo adag iyo dhib badan iyo rafaad badan kaagaba imanayo arrinkaas laazim xataa yudrikaka ilaa uu ku soo gaadhayo almowtu geeridii oo geeridu taa kuguba imanayso walxaal anta adigu calaa daalika xaalada aad kuba sugan tahay xadiidka dariiq labaad baa inoo dambeeya oo kan kaba kooban waa dariiqii ugu dheeraa ka kalena insha allahu tacaala dee waan naqbeyn doonaa uu inoo soo socdaa bal horta saxaabigan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxyaalaha sharka ah iyo waxyaalahaasuu in badan weydiin jiray rasuulka ilaahayna waxyaalo badan oo dadka kale aanu ugaba warramin oo waxaa dambe ah uu isaga u sheegay ugaba warramay baa jirto saas baaba loo odhanayey saaxibu siri rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam waayo isagaa qaabiliyo waxaa u lahaa isagaa doonayo jaanibkaa ku dadaalayo rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh umuuro kala duwan oo waxaa ama fitantaa ama ee imanayo dabadi ayuu uba sii sheego waa kaa saaxibu siri rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam baa laba yidhi waa umuuraha u ogaa haddabana markaa saxaabigani rasuulka ilaahay buu weydiiyey bal khayrkan ay ku jiraan in shar ka dambeeyaa jiro shirkii jaahiliyada waa soo gaadho waa ogaa khayrkii islaamkii iyo istiqaamadii iyo xaaladoodii fiicneyd rasuulka ilaahay baabula joogu saaxiibkiisii ahaa ee cahdigii khulaafadii raashidiinta ahayd weliba qaybahoodii dambe muslimiinta iminta ahayd ee aanay fitantii bilaabminna waaba uga joogay kolle cusmaan khilaafadiisii muu soo dhaafinba saxaabigu markaasuu weydiiyey wax sharoo ka dambeeya inuu jiro tan oo rasuulka ilaahay ah buu yihi kolle sharkana walow dee ta imika halkan shar inuu ka dambeyn doono khayrkan baa rasuulka ilaahay sheegay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sharkana kolley waa dee fitantii iyo dadkii bal matalan ama umarada ahaayee aan fiicnayn een toosnaynee waxyaalo rasuulka ilaah hadigiisii khilaafsanna dadka ama ku xambaarayay uguna yeedhayay iyo waxyaalahaasoo dhamiba sharkii bay qeyb kaba mid yihiin kala jabkii iyo firqooyinkii dee ama tafaruqii muslimiinta kuba dhacay iyagu dhexdoodiiba isdileen iyo fasaadkii halkaa kaba ratimo iyo bal markaa waxay intooda badani kuba fasireen sharkan matalan khayrkaa kaba dambeeya waa dilkii cusmaan iyo wixii ka ratimay ee fitan ahaa dhib ahaa muslimiintii ba'sigoodii iyo shinay dhexdoodiiba noqday dee bal matalan taasba dilkii cusmaan iyo wixii kaba ratimay ee ka ratimay ama fitan ahaa iyo dee kolley fitantaas iyo fasaadkaasna wuxuu watay ciqaabkii kaleona waa wataybe waa nooc ciqaabeedbe waxaa kaloo dee barhkood ama waktigaas ama dilkii haddii lagaba horreysiiyo sanadii dambe cusmaan oo ama amiir almu'miniin oo kolley waxyaale ay jireen oo magaalooyin kala duwan ay waxyaale kaba socdeen waxaan keenay markii dambe natiijadiis noqotay inay madiine inta isugu yimaadaan dadkaa isa soo urursadee ka yimi ciraaq iyo masar iyo meelo kala duwan ee markii dambe madiine isugu yimaa arrintu ay noqotay dilkii cusmaan bal kolley waxyaalahaasi sanadii dambe way socdeen way dee kordhayeenuun bal sharku kaas buu noqon iyo wixii kaba markaas xagga khayrka kaa kaba sii dambeeya san imika halkan wuxua iiguba sugan oo u isagoo qaadiciyaad kaba soo noqonaya almuraadu bilkhayri bacda shari ayaama cumar bn cabdilcaziiz ana haddii aan taa kuba fasirno bal waktigaas fitantii bilaabantay walow dee sanadii koob iyo afartankii kolley markii xasan ibnu cali khilaafadii uu ka tanaasulay camal jamaaca ay la baxday oo dee mucaawiya dadku ay khilaafadiisii iyo imaaradiisii ay isugu tegeen haddana dadkii dee muddo kala tegey qulubtu may saafi ahayn oo waxyaale may jirin oo in badan baan isuba saafi ahaynba arrinku waa iskaba socdee bal waxay leeyihiin waktigii cumar bni cabdicasiis walow wakti kooban ahaa laba sanadood ahaa cadaalo dhan baa dhacday wixii madaalim ahay dadkii ka horreeyey ay laba yimaadeen oo dhan dee intii uu makansaday waa celiyey waa islaaxiyey fasaad badanna waa suuliyey cadaalad taamina way dhacdee laakiin ma sii raagin oo bal dee isagaba waa la sumeeye bal markaa khayrkan sharka ka dambeeya aan nidhi maqtalkii cusmaan buu kaba bilaabmaya ama dilkiisii waaba ayaamaha cumar bini cabdicasiis oo dee isagii ayaamo ka duwan ahaa kuwii ka horreeyey ee khilaafadii raashidada ahayd ka dambeeyey iyo kuwii isaga kasii dambeeyeyba aada ugaba dunaa oo bal matalan taas bay yidhaaheen barhkood kaba sii horreysiiya arrintan dekan baa ku sugantaa ilaa waktigii mucaawiye gaadhsiiyaana waa jiraaye muhimku waxa weeyaan un khayrkii waktigii rasuulka ilaahay jiray bal matalan dee islaamnimadkan toosan iyo istiqaamadan iyo midnimadii muslimiinta iyo isjeclaashahoodii iyo qulubtoodii isu saafiga ahayd iyo fitan la-aantaas iyo midnimadii kolley markay muddo socotay waxbaa kuba yimo waa taa keentayba khilaafadii cali bnu abi aalib radia allahu tacaala canhu o ardaahu inuu ku dhamaysto dee isaga waktigiisii xurubtii daakhiliga ahayd ba kuba dhamaystay ilaa isagii laguba dilay umuurahaasi haddana waktiyada qaarkood ha yaraadeen eh haddana kolba way muuqanayeenuno dee khayrkaa hore shar baa kaba dambeeyey markii sharkii dambena waktiyada ay kalma degayeen waxyaalahaasi ee aada moodaysay inuu khayr dhami yimaado kollay dhaqankaasi waa jiroo saafinimona may jirine bal umuuruhu taasba weeye xagga matala rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ugu dambeynna saxaabigan wuxuu amray haddii muslimiintu ay jamaaco leedahay imaam ay leedahay imaamkaasi xataa jaa'iri haba ahaado imaamka jaa'irkii wuxuu dhaamaa fawdadii iyo imaam la-aantii buu dhaamaa iyo madaxtinimo la-aantii dee waxa weeyaan aan cidna cid xukumahayne nin kastaaba quwadiis iyo wixiis iyo waxyaalaha kuba talageliya ruuxna marka taas buu dhaamaa fasaad weyne way kaba imanaysaa isaga sa aan soo marray casrigiisa haddii la iskuba daye in la laazimo oo la adeeco ba la raaco weeye taas wey haddaanu jamaacaba jirin imaam aanu jirinna oo ay jiraan firqooyin kala duwan oo dee bal matalan wax kulminayaaba aanay jirin taasna inuu ruuxu waxyaalahaas oo dhan ka dhex baxo ka dheeraado isagu diintiisaa kuba dheganaado firqooyinkaa kaba dheeraado amr alcaama markaa dee waktiisii rasuulka ilaahay wada canka alcaama haddii markay hawe mutabaca aada aragta iyo ruuxa kastaaba ra'yigiisii inuu cajab geliyo taasoo kale dee facalayka bikhuwaysati nafsika naftaada khaasiyadeedii uun taa kuba dadaal oo wadacanka amr alcaama dee wuxuu islaaxin karayaanay ahaynba ee bal matalan uu ku dadaalo uun naftiisa waxyaalahaasna inaanu qeyb kaba noqon ka wada dheeraado bal xadiidku waa umuuraha inooguba sugan waxna way noo socon doonaan وxadثnي محamed بن sal بن cskr التmimiي qal xadثna yaحyى بن xasan x وxadثna cabdاللahi بن cabdالرحman الdarimiي qal aخbarana yaحyى وبن xasan waa tinisii horeynuu soo aragnay qal xadثna mعaawiyaة yعni بn سلام qal xadثna زayd بن سلام عan abi سلام qal qala xudayfaة بن اليman waa xadiidkii hore un saddexdan isku xiga mعaawiyaة بن سلام iyo zayd ibnu salam iyo abusalam iyagoo sidaasana hore marar baan usoo aragnay labadan hore mucaawiyat ibnu salam iyo zayd ibnu salam waa walaalo san horeba usoo ogaanay abusalamna waxaa kunyada salaamkan iyaga dhalay ayuu waalidkii yahay isagaana loogu kunyooday waa awowgood markaasoo mamduur baa la odhanayay mamduur alxabashigo iyadna horey nuu soo marray bal abusalam waa awowgood labadan walaalaha ee kala warinaya marka ka dambe awowgii abusalaam mamduur alxabashi wax ka warinaya abusalaam baa muxuu yihi qaala xudayfat bnu lyamaan xudayfat bnu lyamaan baa yihi halkan xadathanii iyo samictu iyo wax muu odrhan waxaa in halkana uu sheekhu ka soo naqlinaya daara qudni inuu daara qudni ku tegayo xadiidkani inuu mursal riwaayadan aan hayna xadiidka waa kaa inoo xidhiidhay waa xadiidka صaxiixa bukhaari iyo muslim iyo keyrkood ba ay soo saareen xudayfat bnulyamanna markii hore waxaa kaba warinaya sidaan sooba aragnay in taabicigii jaliilka ahaa ee weliba waktigii rasuulka ilaahay dhashay aba idris alkhawlani aidullah oo samictu xudayfata yidhi markaa riwaayadan ee taa hore inooguba xidhiidhaye daara qudni ba wuxuu leeyahy waa mursal kolley mursalku halkan saxaabigiisi waa jooga oo saxaabigii waa joogaaye macnu waxa weeyaan waa inqiaaco waxaana sida macruufka kutubmusalax baa lagu yaqaano fuqahadoo kale iyo muxadisiinta qaarkood inqiaac dhammaantiiba mursalun bay kaba cabiraan imaka halkan mursalkii ahaa u mursalu minhu saxaabiyu faqad maaha saxaabigii waa jooga macnuhu waxa weeye mursalku abu salam kamuu maqlin xudayfat bnulyamaan inqiaac baa markaa jiro waa munqadac halkan sababtuna waxay leeyihiin de kolley xudayfana ciraaq iyo dhulkaasuu degay ninkana waa nin reer shama oo bal matalan aduu kamuu maqlin waana ta aan lena khilaafadii raashidada dhammaan baabu dhintay cusmaan khilaafadiisiya wax kamuu maqlin laakiin mataku dee waa inoo saxiixo dariiqii horu inoogu saxiixiya o inoo xidhiidhayba bal matalan hadalkan qolooyinkiina sharaxaysa kuba sugan macnuu taas buu noqonaya mursalkana waxaa looga jeedaa inqidac baa jira waa cadam asamaac ama abusalam inaanu xudayfe kaba maqlin xudayfa wuxu uhi qultu ya rasuul allahi inaa kuna bisharin shar baan kuba sugnayn fajaa allahu bikhayrin ilaahay khayr buu laba yimi waa islaamnimadkan iyo dee wixii ka dhashay islaamnimadka hor guud ahaan fanaxnu fiihi markaa khayrkii baanu imika ku sugannahay fahal min waraa'i hada alkhayri khayrka gadaashiisa sharun shar ma yahi qaala nacam qultu waxaan idhi hal waraa'a dalika shari sharkaa gadaashiisa khayrun khayr ma yahay oo sharkaa gadaashiisa wax khayr oo ku sugan ma jirta sharkaa iman doona khayr ma ka dambeeya qaala nacam qultu waxaan ihi fahal waraa'a dalika alkhayri sharun qaala nacam isagana shar kale waa ka dambeynaya dee wixii ma joogsanayo haddii khayr khayrkan sharkan ka dambeeya cumar ibnu cabdilcaziiz khilaafadiisii laguma fasiro laba sanadood ahayd dee dabadeedba way isbedeshay yaziid ibnu cabdilmalik baa yimi yaziidu naaqas ninkii lagu magacaabayey malaa biri horuu isku dayey inuu dariiqii maro in waxa weeyaan cumar ama intii hore markii dambe laakiin si kuwii ka horreeyey kuwii ka dambeeba yeelaan waddadii waad ka baxo xaaladii hore ayuunbaa soo noqotay cumar kaba horeysay haddaba in dee sharba kaba dambeeya kaasna fahal waraa dalika alkhayri sharun qaala nacam qultu waxaan ihi kayfa seebay arrintu noqonaysaa oo waxyaalahaasi ku xasilayaan qaala wuxu uhi yakunu waxaanay bacdii dabaday aimatu waa nimankii umara usu ama nimankii madaxda ahaaba weeye de ama cumar ibnu cabdilcaziiz kaba dambeeyey iyo dee kuwa adigu umara uljawr guud ahaanba laa yahtaduuna aan hanuuneyn bihudaaya aniga dariiqadayda iyo siiradayda walaa yaktadnuuna aan raacayn bisunnatii sunahayga aan raacahayn wasayaquumu waxakici fiihim iyaga dhexdooda waa kuwaa dee iyagaba raacsan rijaalun rag quluubuhum quluubtoodu quluubu shayaadiini shayaadiin quluubtood ay tahay waa dad aan khayr lahayn weeye oo fii jusmaani insin insi jidhkiina kuba sugan jusmaan waa aljism imaka insaan oo jidh ibnu aadamna way leeyihin laakiin qulubtoodu qulub khayr ku jira maaha waa qulubtaa shayaadiinta qultu waxaan ihi kayfa asnacu yaa rasuula allahi seebaan sameeya in adrastu dalika arrinkaa iyo waktigaa haddaan gaadho qaala wuxuu ihi iyadoo xaaladu towtoo haddaa umarada aan fiicnayn ba ay yihiin haddana tasmacu waad maqlaysaa wa tudiicu waad adeeci lilamiiri kii amiirka ahaa wain duriba dahruka waukida maaluka fasmac waadic wain duriba haddii laba garaaco min jihati اlumaraa weeye dahruka dhabarkaaga la garaaco oo lagu dulmo waukhida la qaado maaluka xoolahaagiina la qaado fasmac waadic wixii macsiyaa laguma raacayo laakiin daacadoodii ha ka bixin ha odhan dee waa kanu dulmiganaa laygu sameeyey waa tanoo waa lay garaacay waa lay dhibay xoolahaygii baa la qaatay aadna markaa qorigaan qaadanaya waaban iska ridayaa daacadii baan kaba baxayaa taa ha odhanoo ujeedadu dulmigaa lagugu samaynayaa yaanu dee ma ma keen yaanu noqon mid keena inaad adiguna tidhaaho dee kol haddii waxaan laygu sameeyey daacadiisiiba waan ka baxayaa waan ridayaa waan kaba hor imanayaa fasaadka hadhow kaba ratimaya wax khaasaa ku haysta dad kalena dee waxaasi way haystaan oo wax khaasa ee haddana fasaadka kaba yimaada alkhuruuj can idaaca ayaa ka weynaanaya wixii markii hore lagaba cabanayay dulmigii iyo wixii jiray waxa kale ka dhalanaya iyo fawdada imanaysa ka weyn ee taas yeel bal dee taasi waxa weeye hadda maxay noqon waa haddii meeshii amiir jiro oo waata riwaayadii hore maxay talzamu jamaacata almuslimiina wa imaamahum markaasay tahay dee amiirkii adeec xataa in dee markii hore cadaalo waa loo shardiyaa ruux faasiqa beecadiisu ma hagaagsana laakiin haddana haddii uu dee ama quwo kuba qabsado ama wixii uu shay waaqica iska noqdo dee waa tan daaco iyo samcigan buu mudanayaa iyadoo la eegayo waxyaalaha ka dhalanaya taa didkeed marka haddii aan gaalnimo cad aanay meeshii jirin gaalnimadii caddayd dee iyada in layska rido weeye gaalnimo cadi aanay jirin fisqi kaluu kuba kacayo dee dulmigan iyo jawrkani kaba mid yahay dee waxa ay tahay maqalkii iyo daacadii iyadoon wixii macsiyad ahayd la fulin ahayn oon lagu adeec ahayn ayay tahay wixii waajibka ahaa ee shareecadu waajibinaysay haddaba taasi waa marka uu jiro ee haddii aanu jirinba meesha ay noqotay fawdo iyo inaanu imaanba jirin ama taas maxaa xaalku noqonaya waata in marka hore soo maray fain lam takun lahum jamaacatu walaa imaamun faاctazil tilka alfiraq imaka halkan waa marka amiir jiro ayaa xataa jaa-irbaha adiga ha lagu dulmo tacadi ha laba imanayo ha ku faasiqooba waxyaalaha faasiq buu ku noqonaya kol haddaani kufri cad ahayn adigu maqalka daacadii haka bixin daacadii hakama bixin daacada haka bixinto macnuu maaha wax macsiya ku raac taa waan soo ogaanay laakiin de wixii iyaan laguba raacin be laakiin daacadoo laga baxa waa iyadoo la yidhaaho waan ridaynaa casilaynaayo dee markaa waxa weeyaan laqaato halkan dhulkii laba qaato la yidhaha waan laba dagaalamanaya siaan isagaba ridno taas bay noqonaysaa e haddaba haddii amiirkaasi ma jirin de waa taasoo factazil tilka alfiraqa kullaha walow antacaba waayo waa xadiis keliya weeye marka waa qeyb qeybta kalena haddii fawdo un ay tahay xukumku waa taa qeybta riwaayada hore dhan inooguba aan kusoo aragnay xdثna شhيبان بن فروخ qال xdثna جرير yعن بن xاaزم qال xdثna غayrان بن جرير عن أbي qays بن الرyاح عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه qاaل xadيiثka waxaan أbو qays بن الرyاح ahayn waan soo aragnay غayrاn بن جرير almcwalina waa nin siqoyn hore usoo aragnay أbو qays بن الرyاحna sanadka labaad waxaa inooguba iman doona زiyاad بن الرyاح oo waana nin keliya uno abu qaysna waa kunyadiisa magaciisana ziyaad ibnu riyaax baa la yidhaahaa kollay dee siay jamaahiir alculamaa ku dabdiyeenna waa riyaax jamacii riixda oo kale bukhaari bay ka soo naqliyeen halkan rabaax inuu yidhi bay kaba soo naqliyeen waa sa sharaxa iguba sugan waqaalahu lbukhaariyu bilmuhanaati wabilmuwaxade labadaba rabaax iyo rayaax inuu wada riyaax baneeye bal iyagu waxay leeyihin me waa riyaaxune rabaax ma jiro qolooyinka kale kaas baanan kuba soconaynaaye de waana nin taabiciyo taabiciintii dhexe ka midoo siqa ah weeye kitaabkeennana xadiidkan waa ku leeyahay xadiid kaloo kitaabka dhammaadkiisa ku iman doonaa waa dambeeya xadiidkii baadiru bilacmaali sitan riyaadkiyaba uu soo naqlinaya adigu kale bilowad xadiidkaasna riwaayu ku leeyahay kanna waa leeyahay waa labada xadiid ee kitaabka ugu sugan ninkan taabiciga siqada ah wuxuu yihi markaa adigu can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam anahu qaala man kharaja ruuxa baxa min adaacati waa daacadii amiirka ama madaxdii kaba baxa wafaaraqa faaruqa aljamacata jamaacadii muslimiinta markaasoo de waa khuruujkan iyo daacadanu kaba baxaya waa mufaaraqa jamaacadii muslimiintahayde ruux dee amiir keliya dee ku urursanayd ama xaaladoodu ay ku midaysnayd ayuu ina kaba baxaya famaata markaa dhintay isagoon xaaladaa kaba soo noqon maata wuu dhimanayaa miitatan waa hay-a iyo kayfiya xaaladii jaahiliyata dhimasho ama xaalad dhimasho jaahiliyatan jaahiliya loo nisbeeyey ayuu dhiman oo ruuxu haddii aanu kaba toobad keenin miita horta waa mastarkii ama dee hay-ada weeyaanoo markan uu bal matalan marada oo kalena wasankan uqiyaastihi waxay noqotaa faclatun marka hay-a iyo xaalo loo jeedana waa qiyaas ahaan ficlatun oo bal masalan haddaan idhaha jalasa jalsatan fadhiguu fadhiistay waa maro mar buu fadhiistay weeye akala aklatan waa mar buu wax cunay haddii laakiin la yidhaahaa jilsa oo kale jilsa waa xaalada iyo sida loo fadhiisto sifada iyo xaalada loo fadhiisto bal masalan haddaba imika tanna waa taasoo waa xaaladii iyo sifadii dhimashada ayay noqonaysaa oo macnaa ruuxaasi hadduu isagoon xaaladaa ka soo noqon ka toobadkeenin uu dhinto wuxuu ku dhimanayaa si ay jaahiliyadii carbeed ama jaahiliyadu kuba dhiman jireen iyagu daaca may aqoon balna waxay ku tirin jireen wax nuqsaanoo weyska dee markaas in cid ay daacadii iyo cid ay amiir yeeshaan taas agtooda waxxun baabay kuba ahayd oo markaa may maqli jirin manaanay adeeci jirin haddaba sidaa kala tagsanidaya furqadaas iyo xaaladaa dee jaahiliyadee iyagoo wax bayca oo luquntooda ku sugan aanay jirin ay dhimanayeen tiyo kaleu kuba dhimanaya macnuhuna maaha dee uu gaaloobaya oo uu ku gaaloobayaye laakiin waa miito dee isagoo caasiya xaaladan uu laba yimi jamaacadan uu kaba baxay isagoo caasi ah ayuu dhimanayaayo waa xaggii imika marka la eego inaanay amiir daacadii hoos geli jirin tiibuu kula mid yahay uu iyaga kala mid noqonayaayo sidoodii oo kale u dhimanaya waana axaadiis kolley alfaada inoo soo noqnoqonayso sifadii mawdkooda waxay ahayd iyagoo fawdo ah wax imaamo aan lahayn wax madax aan lahayn ti oo kaleu kuba dhimanaya waana xaaladee kolley macsiyo iyo cisyaan kol haduu daaco jirtay uu kaba baxay taasi waa mid waman qaatala ruuxa dhinta taxta raayati camiyatin waa indhola-a ama waxaale aan laba garanahayn inay xaq tahay iyo inay baatil tahay calankeed hoosteed kuba dhinta waa dadkaa iyagu dagaalamaya ee aan inuu muxiq yahay waxaanuu xaq ku taagan yahay iyo inuu mubdil yahay aanay kalaba socon arrinkoodu arrinkaa labsiga iyo uu ku sugan yahay jahaaladu ay tahay ruuxani hawadiisii buu raacayaa shahwadiisii buu raacayaa wuxuu doonayey ama reer ahaan unbaaba u cadhooday isagoon garanaynin waxaani inuu xaqi kii ku taagnaa yahay iyo inuu kii mubdilka ahaye taasuu isagii kuba dagaalamaya xaaladaasuu ku dagaalamay waaba kanoo yaqdabu waa cadhoonaya licasabatin waa casabo uun iyo qolanimo un baaba u cadhoonaya aw yadcuu wuxuu ugu yeedhayaa oo ugu yeedhayaa ilaa casabatin waa casabo nusraynteed aw yansuru casabatan ama casabu u nusraynaya u hiilinaya isagoo de bal matalan hadduu dulmigiibuu ku raacaya adigu ujeeddadu xaq iyo baadilba casabadiisiibuu ku raacaya hadduu wixii xaqa uu kaalmeeyo wixii baadila ka dhex baxo kolley casabiye ma noqonaysa taas ee casabiyadan madmuunkii an tuciina qowmaka calaa dulmi sidii xadiisba kuba yimin faqutila markaa ruuxaa la dilo faqitlatun jaahiliyatun kolley waa khabar mubtadihiisii inoo qadarayoon qadaranaynu xadfan yahay oo faqitlatuu markaasaa loo dilay weeye waa xaaladaa qitlana waa mase kii hay-adii weeye xaaladaa uu kuba dhintay xaaladaa dilkiisu qitlatun jaahiliyatun waa qitlo jaahiliya waa sidii jaahiliyadu ay u dhiman jireen ee iyagaa taa ahaa iyagaa qowmkooda xaq iyo baadilba kuba raacayay iyagaa waxay ku dagaalamayeen iyagoon garanayn maxaa kama waxaan ma xaq baa mise waa baadil ayaaba dee waxa weeyaan taasoo laa yasaluuna akhaahum xiina yandubuhum ba kol hadduu u yeedho walaalkoodu ay raacayeenuno may weydiinaynba waa bal markaa taas oo kale wuxuu ku dhimanayaa xaaladii iyo qitladii jaahiliga kaasnaan waman kharaja ruuxa baxa calaa ummati ummadeyda korkeed ummadiibuu kaba mid ahaa waa ka baxay daacadii imaamkiibuu kaba baxay ama si kale ayaabu dee qorigiisi iyo hubkiisii u qaato oo waa kan yadribu xaal uu garaacayo barahaa koodii taqiga ahaa iyo wafaajiraha koodii xumaaba ujeedadu cid alla ciddii ay u suurto gashuu makadsado inuu waxyeelaba waxbuu yeelayaa wuxuu kala soocayaa ma jirto koodii taqiga ahaa ee samafalaha ee xumaanta ka joogsanayey iyo koodii isagu faajirkaa ee xumaanta u dirmayey wuxuu kala soocayaa ma jirte kii uu arkaba waa dhacaya kii uu arkaba waa dilaya taas oo kale oo taas yadribu bara wafajira walaa yataxaasha aan ka dhowrsanahayn ka xalaal ka iska ilaalinahayn oon ka fogaanahayn min mu'minaha koodii mu'minka ahaa waa jamaacadii da waa muslimiintii ummaddan koodii mu'minka ah isagiina hadduu dee makansado waxbuu yeelayaaba walaa yafi aan oofinahayn lidii cahdin cahdi ku u saaxiiba cahdow oo kii gaalka ahaa hadduu cahdi lahaa waa ahla dimihii oo kale bal haddii yaanu cahdiba lahayn dee ammaan baa la siiyo ruux muslimiintii kamida magan siiyey ammaan siiyey oo dimat lmuslimiina waaxida yascaa biha adnaahum horeynu usoo marro xataa maaha uun ee walow imaka malaa suldada uun ay shaqadeeda tahay haddana markaan eegayno marku wuxuu aanu cahdiganu ahayne ammaan un yahay ruux haddii la ammaan geliyo ruuxii muslimka ahaa ee ayankan ammaan geliyey kol haddaan wax darara wixina wax muwaqata yahay in la badbaadiyo weeye marka kii muslimka ahaa dee iyadaa balsuudadii oo kale kii tashiire iyo fiisa la siiyey ama loo fasaxay inuu waddankii yimaado oo kale cahdigii ama ammaankiibuu haystaa haddaba aan oofinayn lidii cahdin kii cahdiga u saaxiibka cahdow ballankiisii aan oofinahayn oo kaasna hadduu dhacaya waa dhacaya waa dilaya waxi uu ku samayn karaba waa ku samaynaya falaysa mini waa inta kaasi aniga iga mid ma aha walastu minhu aniguna ka mid ma ihi oo beri baan ruuxa kaba ahy bal duruq bay noo socotay hortaan xadiidka duruqdiisaan siyar wada raacinayna lafdigani raayata cumiyatina in waxaa bal cumiyatin iyo cimiyatin labadaba way ku dabdiyeen macnaa cayntoo la kasriyo iyo cayntoo la damiyo mimta iyo ya-duna way shadan tahay labaduba way shadan yihiin waxaana uu sheekhu axmed iyo keyrkiiba kaba soo naqlinaya ama jumhuur inay yidhaaheen alcumiya hiya alamru alacmaa laa yastabiinu wejhu waa arrinta indhaala arrinta aan wejkiisu caddayn ujeeddadu waa wixii aanay kala caddayn xaqiis iyo baadilkii aan la garanayn ma xaq baa mise waa baadil waa waxyaalahan dee imika iskaba socde fitantaase kii la dilay aan la garanayn maxaa lagu dilay kan wax dilay xataa muxuu wax ku dilayaa taas wixii xaq iyo baadilba ma kala socon oo kale taas baa arrintu ay tahay cumiya oo ka taqaatulu lqowmi dee qolanimo markaiyo qabiilo lagu dagaalamayo ama wax kaleba lagu dagaalamayo oo aan loo dagaalamayn litakuna kalimat llahi alculya iyo dee din loo nusraynayo aan la garanayn waxaan ma xaq baa mawaa baadil kan dhintay ama la dilay maxaa lagu dilay kan muxuu wax ku dilay taas baa ah cumiyada iyo arrinka aan wejkiisu caddayn ee qarsoon ee markaa haddaba arrintu markay taa tahay dee waa kaa xaalada rasuulka ilaahay beri buu kaba yahay dadka caynkaasi waxaa samaynaya lakin way noo socon duruqdii baa socota وxadثnي cbayd للhi بن cmر الqwاririي qال xadثna حmad بن زaيد qال xadثna أyوb عan غaylاn بن jrيr عan زiyaad بn الرyاح الqayسي waa abu qayskii makaan kaba soo baxnay عan أbي هurayرaةa qاaل qاla رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم wa بنaحوi xadيiثi jrيr jrيr بن xاaزim xadiidkiisii mid laba mida macnuu waxa weeye غaylاn iبن jrيr halkanba wuu inoogu sugan yahy su markii horeba inoogu sugnaa intii khaylaan ka dambeysayna dee waaba abuqays iyo abu hurayra oo sanadkii intaas uu inoo markii hore sanadkii hore iyo kan intaa way ku siman yihiin markii hore khaylaan ibnu jariir waxa ka warinayay saan soo aragnay jariir ibnu xaazim imikana ayuub sakhtiyaani baa kaba warinaya haddaba xadiidkan ayuub wuxuu la mid yahay xadiidkii jariir ibnu xaazim can khaylaan imikaan kaba soo baxnay wa qaala waxaanuu yidhi laa yataxaashaa min mu'miniha eeg waa taa hore iyo ama aliftan dee maqsuuradii lamay socon laa yataxaasha ayuun buu ahaa halkana laa yataxaashaa macnuhuna waa midoo waxa weeye oo siduu sheekhu kuba fasiray laa yatari laa yaktarisu bima yafcaluhu fiiha walaa yakhaafu bawaanahu wacuquubatahu wuxuu aaba yeelayaa ma jirto ciqaab iyo wuxuu ka baqanayaana ma jirto oo wuxuu ka dhowrsanayo ama ka fogaanayo ruuxii mu'minkaa dilkiisiyo taas waa dilayaababata de ognay mandiqada ruux masjid kala soo baxay ama masjidka dhexdiisii lagu dilay ama isagoo kalinkii laguma sugaye laguma dilay taasoo kale waa kaa salaad buu tukaday waa ka soo baxay waa wayse qabay taa inaan in dad kale uunoo meel iskaba wada socdo ama meel makhaayad joogo ama wax joogo cid kastaba le meeshii lagu wada qarxinayo ama ha isku qarxiyo ruux ama wax taas waa waxyaalaha caynkan ee aanu ruuxu kii barliga ahaa iyo kii faajirka ahaa oo uu kala soocayaa ma jirto labadiiba waa waxy buu yeelayaa wixii uu makansaday dhibkiisa waa fulinayaa kii mu'minkaa iskama dhowrayo kii bal maalan cahdi iyo ammaan lahaa gaalba haba ahaado de isaga kol hadduu cahdi ama ammaan leeyahay in la taabta maaha oo waxa weeyaan dee ammaan baaba la siiyey ama cahdi buu leeyahay kaasna waa ka wixii uu doono kuba samaynaya kuwa waxyaalahaasoo dhan samaynaya waa kuwa rasuulka ilaahay leeyahy salawaat ullahi wasalaamu caleyh falaysa minii walastu minhu bal taaba weyn imika waxaa laa yataxaasha iyo laa yataxaasha waaba san riwaayada وxadثnي زhير بن حرب qال xadثna cبدالرحمن بن مهدي qال xadثna مهدي بن مyمون عن غaيلان بن جرير عن زياد بن الرياح عن أbي هريرaةa qال qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم mن khرجa ruuxa baxa min الضاacةi ضاacada ka baxa waa ضاacadii أميirkii وفاaرق الجماعaةa جaماacadii مسلimiinta markaasa de waa khروجkan can الضاacة جaماacadii المجتaمicaةi عalى أميir واaحد oo laga baxay bay noqon uma maata dhinta maata wuu dhimanayaa miitatan jaahiliya waa jaahiliyo miitadeed waay waa dhimasho ama xaalo dhimasho oo jaahiliya sidoodii oo kaleu kuba dhimanaya waman qutila ruuxa la dilo taxta raayati can cumiyatin waa waxaa dee indhaalaan wejka lahayneen maxaqba mabaadilba wuxuu lamaba garanayo taa calankeeda hoosteeda ujeedadu waa ciddii ku urursanayd ee waxaan iskuba raacday weeye yaqdabu isagoo u cadhoonaya lilcasabati waa qolanimo un maaha diin uma cadhoonayo litakuna kalimat ullahi maaha waa casabo in xataa iyada casabadiisi hadday dee baadil iyo taa gardarad ay tahay waa ku raacaya un wayuqaatilu waa dagaalamaya lilcasabati casabo oo taas falaysa min ummatii kaasna ummadayda ka mid ma aha oo hadduu waxaan banaysanayo xalaal kaba dhiganayana dee waa tabari dhan oo waaba irtidaadba haddii kalena de waa kaa rasuulka ilaahay dariiqadiisi iyo wadadiisii khilaafsan markaasi ummadeyda ka mid maaha waman kharaja ruuxa baxa min ummatii ummadayda xaggeeda kaba baxa calaa ummati iyaguu macnaa ka dhex baxay isagoo dee quwo iyo ciidanba la baxaya ama wax samaysanaya calaa ummatii ummadeyda korkeeda ciddan uu ku baxayaana waa ummadii un iyagunbuu kusoo jeesanaya yadribu xaal uu garaacayo baraha keedii muxsinka ahaa iyo wafaajiraha labadiiba ciddii umakasadiiba waxbuu yeelayaa umakama kala soocayo wax laa yataxasha aan iska dhowrahaynoo aan dee dadna kaga gelahayn min mu'min aha keedii mu'minkaa walaa yafii bidii cahdiha kii cahdigeeda ama cahdigeeda lahaana aan cahdigii u oofina cahdigeeda u saaxiibkaana aan cahdigiisa u oofinayn falaysa mini kaasna aniga iga mid maaha وxadثna محamed بن المثنى وبن بشhاaر qال xadثna محamed بن جaعفر qال xadثna شhuعبة عن غaylاn بن jarيr بhada الاسناaد ama بن المثنى ina مثنى waa محamed falam ydkr النaبiy صلى الlه عليه وsلم في الxadيiث oo halkan sa riwaayaadkii qolooyinkii ka horeeyeyba عan أbي هurayرaةa qاala qاala رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم intan baanu xadيiثkii ku sheegin وأmا بن بشhاaر محamed بن بشhاaر faqاala fي riwاayati sheekh keliyana way wada leeyihin محamed بن جaعفر qaala rasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم بنaحوi xadيiثi maadaba xadiidkan shucbana raggii hore xadiidkoodii ayuu laba midiyo dee khaylaan iبnu jariir marka horeba u inoogu sugnaa waxaan soo aragnay markaa mahdiy بnu maymuun oo kaba warinaya ayub sakhtiyani oo isaguna riwaayadii kitaab kuba sii xigtay ah iyo jariir ibnu xaasim ibnu xaazim saddexaasaan soo aragnay imikana shucba weeye khaylaan ibnu jariir haddaba shucba xadiidkiisan moxamed ibnu jacfaru kaba wariyey wuxuu laba mid yahay bal matalan taas kale xadiidkana macnihiisu aada de waabata aan kusoo yar joogjoogsanay yaqdabu licasabatin aw yadcuu ilaa casabatin aw yansuru casabatanha alfaada marka la eego nuskhooyinka muslim de waa sida macruufka ku aho casaba cayn iyo saad barhkood baa qaadiciyeed kaba soo naqliyey iyagoo ah yaqdabu liqadabihi wayadcuu ilaa qadabihi oo markaa keyn lagaba dhigayo daad oo macnaha hawadiis iyo cadhadiisu buu raacayaa u xaqo uu ku socdiyo taasi ma jirteen laakiin riwaayada hore yaqdabu lilcasabati way ka dambaysaaye bal waa caynkiiyo saadkoon saa dee jumhuurtoodu ay iskuma waafaqeen yataxashana waaba fasirnay kolleyna dee waktigeenan waa wasfi ama sifo dee weliba mandiqaden iyo maaha mandiqaden mandiqa kale meelaha dalalka islaamka o dhan waata aan maqlayno iyaga dhexdoodii un wax la qarxinayo iyo wax la dilayo wax la afduubayo iyo taas oo kale waxaan lagu dagaalamayo ama ruuxan lagu dilayeena aan la garanayn kii wax dilay xataa dee waxaan wax kuba dilayo waana umuuraha rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh kaba waramay dadka caynkaase waxaa samaynayaana ama ruux mu'mina waxaan ha kula kaceen ama kaa cahdiga leh ha kulaba kaceen be dee waa kaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadiidka isagii ka beri noqday ee yihi kaasi aniga iga mid maaha ana ka mid ma ihi ama falaysa mini weye oo bal marka arrinku hadduu istixlaal iyo banays yahayna de waabay markaa tabari tama weeye haddii kalena kolley alfaadataa laba mida oon hore usoo sharaxna way jireen be bal waxaas de waa macsiyada aada iyo aada u foosha xunba weeye bal matalan kol haddaan qatligan iyo waxaan iyo waxaan lalaba imanaya aanu ahayn wax dee la garanayo xaqnimadiisii taas aanu ahayn aan loolaba imanayn litakuna kalimat llahi culya iyo dee diin noolaynteed arrintuna ay tahay isagii ama inuu sudo doonayo jaha doonayo magac doonayo ama wax kale iyo waxyaala ra'yikaas xaalkuna kaa uu yahay rasuulka ilaahi cumyo uu kuba magacaabay bal waciidkan weyn baa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh xadiidka inooguba sheegan xadaثna xasan bn الرabيc qal xadaثna xamaad bn زaydi can اljacd abi cثmaana عن أbي رجاء عن بن عabاس يrwيه qال qال رsuuل اللhi صلى الله عليه وsلم رjعd بن markaa dirhم abو cثmaan ama iبن dinar baan ujeeda abو cثmaan الyshkuri horeynuu soo aragnay abو رajاءna waa nin mkhdرم ahaa walow aad u cmriyey markii dambena horeynuu soo maray abو رajاء الcdaridي kitaabka xaggiisii horeba cمrان iبن ملحاn ama cمrان iبن cabdاللahi cمrان iبن ملحاn baa u badan sida yidhaahaan be waktigii rasuulka waa soo gaadhay walo la idhaha dee imika boqol iyo shantii hijirada isagoo boqol iyo labaatan gaadhay ayuu dhintay oo waa siqo mukhadrama taabici weyn weeye laakiin aad iyo markaa cumrigiisu intuu aada u dheeraaday in badanna rasuulka ilaahi kaba dambeeyey salawaat ullahi wasalaamu caleyh ee uu soo gaadhay un baan leenahay lama maaha rasuulka ilahi inuu laba kulmay amaa yarwiihi waa can ibni cabaasin yarwihi xaal uu warinaya xadiidkan can inabiyi sala allahu calayh wasalam taas bay tahy waxaynu hore usoo aragnay marka dee yarwihi oo kale sida yabluqu bihi iyo yadmihi iyo inaan waxba la raacin markaa qaala qaala rasuul llahi sala allahu calayh wasalam aanay iman waayo iyaday macnaheeda tahy ama riwaayatan iyo yarwihi iyo yabluqu bihi iyo yadmihi iyo alfaadahaasoo nidhi waa xukumkoodu waa rafci ama inuu marfuuc yahay markaa waxay noqonaysaa jumladan dambe ee ah qaala qaala rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam waa idaax iyo adkaynun yarwihi yarwihi baa macnaheedu ya yarwihi can inabiyi salى اllahu alayh wasalam isagoo rasuulka ilaahi kaba warinaya marka qaala qaala rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam waa adkayn yarwihida macnaheedii laba adkaynayo marka muxuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alayh man ra'aa ruuxa arka min amiirihi ninka madaxdiisa amiirkiisa iyo madaxweynihiisa shay-an shay yakrahu uu qoonsanayo oo yakrahu waa sharcan wax mukhaalafuu kuba dhacay wax sharcigii aan kuba banaanayn buu ku arkay taasba weeye waa mid yakrahu oo sharci ahaan buu u diidayaa ama yakrahu isaga hawadiisii aan isuu jeclaabana waafaqsanayn waa wuxuu diidayo isagu oonu jeclayn isagu oo wixii uu doonayay ka duwan xataa sharcigii yani xaggeeda mukhaalafoba noqoninbe ayuu kuba arkay oo si isagu jeclaa arrinta uu doonaya inay noqoto wax ka duwan buu kuba arkay falyasbir ha iska sabro ha adkayso dacada ayaanu kaba bixin waya ha sabro fainahu man faaraqa ljamacata jamaacada ruuxa faaruqa shibran waa taaka qadarkeed miqdaara shibrin weeye ujeedadu waa mufaaraqo yar yaanay badnaaninba mufaaraqadii uu faaruqay ee daacada iyo ka baxa dee amiirkii jamaacadii faaruqa in kooban taakaba famaata markaa dhintay isagoon ka toobadkeenin weeye wixii aan ka soo noqon famiitatun jaahiliyatun waa si faqitatun jaahiliya anagoo mubtadan qadaranaynaa famiitatuhu dhimashadiisaas ama sidaa uu ku dhintay miitatun jaahiliya waa xaalo iyo sifadii jaahiliga ay kuba dhiman jireen iyadoo fawda ay tahay oonay imaam lahayn waa dee miitana uu caasi ku yahay weeye ayuu kuba dhimanayaa maha dee waa iyagii buu laba midiyo gaal buu yahay ma aha arrintu fainahu man faaraqa ljamacata shibran xaafid xajar ba wuxuu yidhaha shibrantan iyo kinaayatan can macsiyati suldaani wa muxaarabati mufaaraqadu maaha shay macsiyo oo ruuxii la faray oo uu fulin waayey ama uu maqli waayey taa shareecadii baa faraysa ee laakiin mufaaraqadu waa isagoo yidhaaha dee iimaba aha madaxoo daacadii oo markaa bilaaba si uu u ridi lahaa ama meeshii dee ugaba tuuri lahaa taasoo kale ayay noqonaysaa haddaba shibrantan buu leeyahay ama faariqa ljamacata shibran waxay kinaaye ka tahay can macsiyati suldaani wa muxaarabati suldaanka macsiyadiisa la dagaalankiisa markaasaa wuxuu ka soo naqliyaa ibnu abi jamra ibn abi jamrana in badan buu xaafid wax ka soo naqliyaa waana mukhtasarka yaraynu aragnay ee bukhaari axaadiistiisii dee markaa mukhtasaraadka kitaabka bukhaari kaba mid ee saddex boqol iyo xadiis ay wax kaba dhiman yihiin kaas sheekhala weeye ibn abi jamra waxaanu leeyahay kitaabkaas buu sharxay oo mukhtasarkiisa buu sharxay ibn abi jamrun baa sharxay wuxuu ku sharxay sharax waa la madbaceeye oo sharax ballaarhane bahjatu nufuus uu ku magacaabay in badan baanu xaafid ibnu xajar markaa fatxulbaari sharaxaas wax ka soo naqliyaa iyo kayrkiiba weeye sharaxaas hadaladii uu lahaa ee uu kuba yidhi oo ujeeddadu waa mukhtasarkan yar aynu hayno ee sharaxyada ayna soo gaadhay dee sharaxan uu xaashiyadii markii ugu horreysay mandiqadayna soo gaadhay xaashiyada shinwaani iyo sharaxan dambe imaka dee kan badan ee imaka meelahan yaalaba ee kooban iyo xaashiyadaas iyo lahaabaa waxaa sheekha naftiisa sharxo bahjatu nufuus buu kuba sharxay waana sharax ballaadhan ama roon haddaba taas buu wax kaba soo noqonayaa oo xaafidna in badan iyo kayrkiiba hadaladiisaas way ictimaadsadaaneen ayaa muxuu yihi amura almuraadu bilmufaaraqati asacyu fii xalli caqdi lbaycati alatii xasalat lidalika alamir waa cibaaradii ibn abi jamra waxaa mufaaraqadan looga jeedaa waa howlgal loo howlgelayo ama loo sacinayo baycadii u xasishay ninkan madaxda ama amiirkan furfuritaankeedii la furfuri lahaa ama la burin lahaa walow biadnaa shay macnaa xaaladan isku daygaas ama sacyigaasi yaanu badnaaninba dee kol haddii taas marka wuxuu leeyahay yaridan dee la yaraynayo leeyaan ubaa badnaanin baa waxaa lagaga kinaayooday bimiqdaari shabr sababtuna waxa weeyaan in bilowga taa la bilaaba ama gudagalka taa la gudagalaa yauri ilaa safki dimaai bikayri xaqin dhiigga la daadiya waayo wixii ista kama tegaya meeshii hadhowna waxay noqon dee in markaa dhiigyo la daadiyo bikayri xaqinna lagu daadiyo arintuna ay cumiyadaas iyo kol haddii waxaan lagu dagaalamaya taqatul cala lmulki ay tahay maaha taqatul calaa nasri diin iyo litakuna kalimat llahi waa taqatul cala lmulki iyo aan ka qaadayo anaa halkan ka haboon iyo kan ha laba dhigo dhiga lagu daatoo dhami taxda raayata cumiyatin unbuu noqonaya dhigaa laguma daadinaya waayo oo waxaan inuu xaq yahayo inuu baadil yahayba ani kala cadaynba oo taas buu taqatulka jaanibkaasi noqonaya waa hadalkii ibnu abi jamran waxadaanaa shayban anagu dee kitaabkiisa ma haye waxaan kasoo naqlay xaafid ibn xajar waa cibaaradiisi xadaanaa xasan bnu rabiici qaala xadaanaa xamaad bnu zaydi can iljacd أبي مكاوان لفظه وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الجعد وجعدي مكان قال حدثنا أبو الرجاء العباردي وكان نسبة سيلة راعية مقعسنا عمران بن ملحان بانر عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر عليه هكو صبر كلنا سوطورا نواي نغير ليرادي بابكو حديث وينغو سو نقنقنيسايه waxaa sababtu ay tahay un waa fasaadka weyne ka ratimaya waxaan ayaa markaa ahay tahay tan dadka loogu adkeynayo inay adkaystaan ay sabraan bal taas in ilaahayna subxaana watacaala ay weydiistaan oo isagii isagaa ka koryeelibe haddaba taas bay tahay fainahu laysa axadun ma ahaanin fainahu shaniya laysa axadu min annaasi kharaja baxay min asudaani shibran oo famaata calayhi dhintay macnaa waa calahada in hadduu ka toobad keena ilahay toobadii waa ka aqbalaya uu kaba soo noqdee isagoo dee mukhaalafadaa ku sugan dhintay ilaa maata miitata jaahiliya waa laftiga aan soo sharaxnay xadaثna huraym بn cabdاlأعlى qala xadaثna muctamir huraym بn cabdilأعlى kole waa kitaabka muslimuna lakin horeynu usoo maray معتمرa wyn سليمان قال سمعت أبي أبي سليمان بن drخان التyمي يحadiث عن أبي مجلز أبي مجلسna horaynu marar usoo aragnay لاحq بن حmayd waa taaبicigii macروفka ahaa عن جuنdب بن cabداللahi البجري qاaل qاla رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم maن qutila ruuxa la dilo تaحta راaية cumiyة ama cilmiyة waa raayada mulki iyo tan iyo qolonimo iyo waxyaalaha lagu dagaalamaya waa waxaa aan wejkiisu caddayn ama dee taas cumi yadcuu isagoo u yeedhaya casabiyatan wa ilaa casabiya aw yansuru uhiirinaya casabiyatan wuxuu ugu yirinaya waa xaq iyo baadilba ayuu de casabiyadii kuba raacaya faqitlatu jaahiliyatu faqitlatuhu kaa qitladiisu qitlatu jaahiliyatu weya xadaثna cubaydالlahi بn mucaadin alcambariy koley dee inta dambe waan iskaba laqbayn wixii aanu yar baahnayn in la yar caddeeyo قال waayo waa macaani keliya un axaadiث waa isla macno qala xadaثna abi qala xadaثna cاaصim wahuwa بن محamed بn زaydi عan زayd بn محamedi عan naafici qaal anahu qaal mعaad ibn mعaade xaraybna waa inoogu jiray in badanna waan soo araragnaa isagiyo inankiisaba cاaصim ibn محamed بn زayd waa kan sheekhu abtirsintiisii inoo sheegay waana cاaصim ibn محamed بn زayd بن cبداللahi بن cمر بن الخaطاaب weeye horeynu kitaabka ugu soo aragnay waa nin atbaacu taabiciintii raggoodii ugu waaweynaa kamida ma saabico oo ثiqa wuxuu ka warinaya can زayd بن محamedi waa walaalkii oo isagu waa cاaصim بن محamed بن زayd isaguna ninkan labaad ee uu ka warinaya waa dabaqadiisa un e waa atbaacu taabiciintii raggii ugu weynaaye isna kitaabka waan kusoo aragnay زayd بن محamed ibn zayd buu markaa noqonaya oo awowgii buu la maac noqonaya zaydkaa dambe ina cabdillaahi ibni cumar oo waxaaba la yihi khilaafadii cumar buu dhashay zaydkaa dambe ina cabdillahi ibni cumare marka waa zayd ibni moxamed ibni zayd ibni cabdillahi ibni cumar ibn اlkhadaab waana caasimkan walaalkii marka zaydkan dambe wuxuu ka warinaya can naaficin naafic mawlihi ibni cumar qaala wuxuu uhi jaa uu yimi cabdullaahi ibni cumara ilaa cabdillahi ibni muطicin buu u yimi cabdالlahi بn cmar baa u yimi cabdالlahi بn mudiic cabdالlahi بn mudiicna horeynu kitaabka meel kusoo aragnay meeshaa keliyu ku lahaa imika halkan riwaayo kuma lehe waa dikri un xadiidkii jihaad aan kusoo aragnay laa yuqtalu qurashiy bacda اlyowmi صbra taas aynu soona aragnay aabbihii markii lagaba hadlayey cusaadii quraysheed kamuu islaamin mudiic mooyaane cibaaradaasaan soo aragnay mudiic mooye cid kale cusaad ujeedada raggii caasiyada loo yaqaanay alcaasi magacyadoodu ahaa ninkanuu rasuulka ilaahay magaciisa bedelo alcaasi la odhanayo mudiic waa aabihii isaga maaha waa aabihii isagu de waxa weeyaan xayaatadii rasuulka ayuu dhashay waa xayaatadii rasuulka u dhashay marka xadiidkaasi waa jihaad baynu kuba soo maray qisadeeduna waa soo sheegnay markaasna waa nidhiba isagiiyo aabihiiba xadiidkaasun bay muslim ku leeyihin imika halkan aabuu isagu dikri kuma lahay waa inankii cabdullahi bni mudiice welida fii xayaati rasuuli llahi sala allahu alay slam ama aabihi waa muslimat lfatxi siaan habeenkaasi ogaanay ayuu u yimi cabdillahi bni cumar baa u imanaya cabdullahi bni mudiic buu u yimi waa ninkaa qureysheed isna xiina waktigii kaana uu ahaaday min amri lxarati xare arinkeeda iyo shanigeeda ma kaana wixii ahaaday zamana yaziid bni mucaawiyata yaziid ibnu mucaawiye waqtigiisii kale qisadu way iska dheer tahay waana u laabmi kartaan un khaasatan xare iyo wixii kuba tacalluqsanaa bal ibnu kasiir iyo aimada waaweyn ee hiqaadka ah ee aimada ah waxyaalihii ay dee qisadeeda kaba sheegeen alxarena horeba sidaan usoo sheegnay waa meeshan dhagxanta madmadowda aad moodo inay gubatay madiinana laba xaro oo waaqim iyo wabro la kala odhanayay u dhaxaysayba kollay arrinkana xaradii waaqim weeye tuu kaba dhacay kollay markaa qisada anigu imika aniga dee bal ibnu kathiir albidaaya iyo kollay iyadana ibnulasiir kaamilkiisa iyo ibnu jariir iyo ama kutubta taariikhda waa wax loo wada laabmi karo kutubta xadiidkana halkan shuraaxda rooroon ee barhkood qabata sida xaafid iyo waa jiraan kollay arrinku wuxuu ahaa uun bal sababtun baan yar sheegaynaaye yaziid ibnu mucaawiya de waa ninka aan garanayne mucaawiyat bn abi sufyaan aabihii baana intii uu noolaaba beecada usii qaaday kollay si ka dugnayd si dee markii hore laguma dhaqmi jiray ahdiga da diiday way jireen markaa laakiin suudo ay lahaayeen iyo waxay yeesheen maba jirin oon la mubaayacoon saa dee markay eegto xuseen ibnu cali iyo cabdullahi ibnu zubayr iyo dad lahaa daba yaziidkaas kolley cahdigiisina waa tii xusein ibnu caliya laba diray ibnu zubayr isagu makuu joogay saddex iyo lixankii hijirada markay soo gaadhay ayaa reer madiina iyadoo dee waxyaalo kala duwan oo ninkan kuba tacalluqsan la sheegay cumar ibnu cabdilcaziiz baa laga soo naqliya nin inuu yihi amiir lmu'miniin yaziid oo welim amiir lmu'miniin buu haayo oo uu karbaashayba waa cumar ibnu cabdilcaziiz oo qoyskii unahaaba balaasay dee soo naqliyaane bal matalan waxaan leeyahay on maka taasi inaga shanigeena ma aha bal saddex iyo lixdankii hijirada markii lasoo gaadhay ayaa reer madiina waxay ka baxeen daacadii waxa weeyaan yaziid bay kaba baxeen way siibeen waxay soo naqliyaan inay mimbarka agtiisii intay kuba kulmeen dee barhkood midkood intuu kacayay oo odhanaya intuu cimaamadiisa furo khalactu yaziida kamaa khalactu cimaamati haadi markaasuu cimaamada turay saan cimaamadaynaa u siibay oo kale ayaa yaziid mid kale kabtiisa intuu saaro oo odhanaya yaziid waan khalciyey si aan kabtayda u tuuro halkan kaba badan iyo intaasoo cimaamadooda ay meesha ku ururtay adugu dee dad aan waxaa kaba qeyb qaadana way jireen ibnu cumar oo kaliya waa joogay ehelkiisuu shiriyey uu ku yihi ninkan maqlo isagoo daacadiisaas dee waa daaca meeshii jirtay ee daacadiisii ka baxay takunu alfaysala bayni wa bayna macnaa dib dambaysa shaqo damba isuma yeelan taasaana kala bixinaysa alxaasiliin reer bani ninkii caamilkii markaas ahaa waa nin adigu kollay qoyska abi sufyaan un kaba mid ahaayo caamilkii ee yaziidna way saareen madiine way kaba saareen markii dambe reer bani umaye wuxuu joogayna malaa daartii marwaan bay kuba ureen marwaanna waa joogaybe halkaasay ku xisaariyeenoo bal adigu daacadii waa lagaba saaray yaziid markii warku gaadhay ayuu ciidan soo diray nin dhib badnaa oo muslim ibnu cuqbat almuri la odhanayay wato odayna ahaa da'na ahaa kollay salafkii ummaduna musrif ay ku magacaabi jireen kaas baa ciidan badanna waa watay haddaba reer madiina markay dagaalkii u diyaar garoobeen ciidankaasna waa yimanayey ayaa waxaa quraysh madax u ahaa cabdillahi ibni mudiic waa qaacidkii quraysheed maalintii xara ansaarna waxaa madax u ahaa cabdullahi bni xandala xandaluna waa xandalat ibn abi camir irahib kasiil lmalaa'ika cabdullahi bni xandala ayaa ansaarna madax u ahaa ciidamadii adigu waa taas isagiina waa yimi reer madiina waa laga xoog roonaaday laga qaalib noqday ninkan dee ama amar ha qabo ama isagu wuxuu goostay ha noqdee waxay idhaahaan magaaladii ayaa dee horta dad badan oo ama saxaabo ahaa ama abnaac saxaaba ah ama khiyaara taabiciina oo lagu dilay way jireen dad badan xagga kalena wax ka dhinteen oo dagaalku markii hore waa adkaabeen markii dambe waa laga qaalib noqday waa adigu magaaladiina waa lagu fasaxaa la yidhahdo dee mooye ilaah baa war u hayo taas inay sugantayo in kale waxaabay idhaahaan dee iska daa xoolo iyo waxyaale ah dumarkiina may badbaadine korkood baaba waxay idhaahaan ilaa kun dumara iyo baaba uureystay waktiyadaas oo kale saddex sha adigu magaalada lagu fasaxaa la yidhahdo ugu dambeynna adigu ninkii waxa weeye waa baxay oo xaggii maka oo ibnu zubayr joogay ayuu isagii ciidankiisii markii dee iyagii laga qaalib noqdee laba jilciye dee wixii kalena beecadii yaziid laguba qasbay dad sidooda sari ahaan uu ku dirayna waa jireen bu u baxo adigu intii u xaggaa tegay dabadeed ba isagii nin da-na u ahaa waa dhintay in kaloo xuseyn la odranayey baa la wareegay oo kolley isagana xisaar markay muddo xisaarinayeen cabdillahi ibnu mudec isaga dagaalkan laguma dilin cabdillahi ibnu xamdala waa la diray xaggii ibnu zubayr buu qabtay halkaasuu joogay sidaan hore usoo sheegnay kuufana madax buu gaba noqday mukhtaar baa soo saaray ninkii mukhtaar ibnu abi cubayd la odhanayay xisaarkii labaad kani waa xisaarkii hore xisaarkii labaad ee saddexiyo toddobaatankii dhacay markii xajaaj yimi na waa la joogay maalintaasna waa dagaalamayey markaas baa ibnu zubayr la dilay cabdullahi mudiicano ana aladii farartu waxay kasoo naqleen yowma alxara oo walxuru laa yafiru ilaa mara maalintii xara ninkii cararaan ahaa ninka xortiina mar mooye mar labaad ma cara adigu bal halkaasaa laguma diray bal arrinku haddaba intaanay dee waxyaalahani khalcigii dhacay weli ciidankaasi iman ayaa cabdullaahi ibni cumar u yimi ninkan waa waano iyo arrintan isago u sheegaya xadiidkana gaadhsiinaya bal arrinku kolley waa iyadoo kooban waa ta aan meera idin tilmaameen faqaala wuxuu yihi cabdullahi ibn markii uu ina mudiic waana qaaidkii quraysheed qolooyinka quraysheed rag aan dee san ibnu cumar oo kale qoyskiisa waata waxaa la yidhahda qoyskii reer cabdimuطalib iyadna cid saasa oo aad bu uu u diiday marka moxamed ibn xanafiye iyo arrintan waa kasoo horjeestay iyo baa la yidhaha cali bn xusein iyo may bixin iyaguna oo khalcigan kumay jirin faqaala wuxu uhi iطraxuu waxaa odhanaya ina mudiic utuura udhiga liabi cabdالraحman waa kunyadii cabdالlahi ibn cumar wasaata barkin uu ku fadhiisto faqaala wuxu uhi inii anigu lam atika kuumaan iman liajlisa inaan fadhiisto kugumaan iman ataytuka waan kuu imi liyuxadisaka si aan kuugu waramo xadiiثan xadiiث samictu aan maqlay rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquulu xadiiث rasuulkii ilaahay leeyahay isagoo aan kaba maqlay anigu inaan kuu sheego samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquulu xaalu ku qowlayo man khalaca yadan ruuxa siiba gacan min daacatin daaca ka siiba oo dee bayca meeshii jirtay daaca amiir baa jiray uu ka baxay una waa khuruuj can idaaca oo kale laqiya llahi ilaahay buu la kulmaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaama laa xujata lahu iyadoo wax xuja aanu lahayn oo cudurdaar aanu lahayn khalqigaa daacada aanu wax cudurdaara u lahayn taas waman maata ruuxa dhinta walxaal laysa fii cunuqihi baycatun luquntiisa aanay beeca kuma sugnayn oo de waa kaa ka baxay buu noqonayaabe maata miitatan jaahiliya uu dhimanayaa dhimasho ama xaalad dhimasho iyo sifo dhimasho tii jaahiliyadii laba mida ayuu kuba dhimanaya taasaan kuguma imi buu yihi oo ujeeddadu ficilkiisaas waxujaa kuma laha waxu durdaaroo anfacayana ma laha xadiidkaa inaan ku ogeysiiyo oon kuuba sheego mowqifkii cabdullahi ibni cumarna waa taan soo sheegnay isagu markii dambe halkaa xisaarkaa hore intii la xisaarinayay maka ayuu yaziid ibnu mucaawiya dhintay kolley afar iyo lixdankii hijirada markaasaa ciidankii kala yaacay oo dib isagaba noqdeenoo ibnu zubayrna markaa dadku ay la mubaayacoodeen وxadثna بن نmayri qالa xadثna yaحyى بن cabdاللahi بن bukayri qالa xadثna layث عan cubaydاللahi بن abi jaعفar عan bukayr بn cabdاللahi بn الأshج عan نaafiع عan iبn cmra أnahu ata bna mdيicin ina mdiic buu u yimi fadakra عan النabiyi slى الlahu عalيه waslم naحو xadثna cmr بن عaliyi wاlfalaas qala xadثna بن mahdiyi x وxadثna mحamed بn cmr بn jabalةa qala xadثna bشhr بn cmr qala جamيiعا bشhr بن cmr iyo ibn mahdi waxay yidhaaheen xadثna هisham بن سacd عan زayd بn aslm عan abihi abihi aslm mawlى cmr عan ibni cmr عan النabiyi slى الlahu عalيه waslm bimacna xadiiثi naafic can ibni cmr waana xadiidka kaba soo baxnay macnihiisna way noo cadyahay baabu xukmi man shaksi xukumkii baabkii weeye labadan baabee yareer baan raacinaya faraqa kala geeyey amr lmuslimiina muslimiinta amarkoodii walxaal huwa mujtamicun isagoo ursan yahay oo iyadoo muslimiintu ay ruux ku kulansan tahay oy daacadiisii isugu tagtay ayuu kaba baxayba qayb buu jabsaday goostay isagoo markaas balkaa xukunkiisiiy waxa lagaba yeelayo xadaثanي abu bkr بن ناaفع ومحamed بن بشhاaر qاaل بن ناaفع xadaثna غundr وqاaل بن بشhاaر xadaثna محamed بن جaعفr qاaل xadaثna شhuعبة عan زiyاad بn زiyاad بن cلاaqةa qاaل samعtu crفaجةa waa صxaaبي crفaجة بن شhrيح ambade magacyo kalena aabihii waa la yihi xadiidkeena buu mslim ku leeyahy dariiq labaadna waa jira qaala wuxuu ihi صxaabigaasi samictu rasuul الlahi slى الlaهu عalيه waslم yquل inahu shaniya satakunu waxaa ahaan doonta hanaatun wahanatun macnaa hanata waa jamcu hana hanahana waxay dhahan tudlaqu calaa kuli shay shay kastaba waa laguma idlaaqaayo lakiin mar halkan fitan shuruur iyo waxyaalaha dhici doonta iyo umuurta haddee soo darinaysa ee iman doonta faman araada ruuxa doona an yufariqa inuu kala kaxeeyo amra hadihi ummati ummadan amarkeeda walxaliya jamiicun iyadoo mid ah ama wahum jamiicun kolley nusqooyinka qaarkood iyagoo dee ruux keliya ku midaysan doonaya inuu kala kaxeeyu kala jebiyo fadribuuhu garaaca bisayf waana dila weeye kainan mankan cid doona ha noqdo ama shariif ha noqdo ama wadiic ha noqdo ruuxana kaga awleysnaada meeshan iyaanu kaga awleysnaanin caalima ada jaahile noqdo cidduu doonaha weeyo sifadu doona haba yeeshee sharkiisa si loo daafaco intaanu sharkiisaa makansan fasaadkaa weyne kaba dhalan ruuxaas dilaba bal waxaanu sheekhu leeyahy raximah llahu tacala xadiidka waxaa kuba sugan alamru biqitaali man kharaja cala liman waa yaraagiisii hore weli ku socda anaa ujeedadu haddii sharkiisu kolba wuxuu ku daafacmaya lala imanaya tani waa xaalada ugu dambaysa ayuu isagu sheekhu kuba sharxaya oo waxaa ku sugan ciddii imaamkii ama amiirkii daacadiisii ka baxdayna waa baaqiya in lala dagaalamo ama doonay muslimiinta kelimadeeda inuu kala kaxeeyo waa loo diidayaa haddii uu taa ku joogsan waayo waa lala dagaalami waa hadduu show ka leeyay sharkiisu haddaanu ku daafacmin in la dilo un mooyaanena dee waa la dilaya haddii la dilana hadarba arrintiisu ama uu noqonaysa wax lagama soo qaadayo macnaa wuxuu leeyahay haddii hadal lala hadlo ama si kale oo loo qabto sharkiisani uu ku daafacmaya qatligii lama gaadhayo qatrigii lakiin haddii dee wax kale isagiibaaba dee show kale isagiibaa dagaalamaya qatligiisaas mooyaane sharkiisa wax kale oo lagu joojin karaya ma jirto ama waxaan ka dhalanaya dee uu soo waday wax kale oo lagu daafici karaya ma jirto marka wax kasoo qaad ma yeelanaysa xalayna xadiiska waan soo aragnay kaas وxadaثna أحmed بن khiraaشhi qal xadaثna xaban qala xadaثna abu cawanataxa وxadaثni الqاsim بن زkriya qala xadaثna cubayd لlahi بn muسى can shaybanaxa وxadaثna isحاq بن ibrahim qal akbarana mصcب بn mqdam اkhصcamiy qala xadaثna isrايl xa وxadaثnii xajaaج qala xadaثna cari بن الfضl waxa weeyaan asdusi qala xadaثna xmad بن زaydi qala xadaثna cabdالlahi بن الmkhtar wrajul samaahu waa cabdالlahi بن الmkhtaariyo nin kaluu magacaabay xamaad ninkii kale hal arkaa inuu layt ibn abi suyaym yahay nu horena meel ugu soo yar aragnay ama meel waana nin daciifo weeyaan oo de waa ibhaamiyeen warajulun iyo nin kaloo samaahu uu magacaabay kullum haddaba raggaas dhammaantood hadda intuna eego axada wixii ka horeeya abu cawaana iyo shaybaan iyo israa'iil ibnu yunus iyo xamaad ibnu zaydkan me cabdullahi ibnu mukhtaarkan iyo ninkan labaad oo dee layt haddiiba laguma fasiro waa lagu fasiray كلهم عن زياد بن علاقة عن عرفشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير في أن في حديثهم جميعا xadيiثkooda dhamaantood waxa kuba sugnaa فاqتلوهم فاdربوه بسayف ee riwaayada hore raggan dambe o dhan u inoo tiriye shanta gaadhay riwaayadoodu maxay ahayd فاqتلوه de waana isla macnoon وxadaثnي cثmaan بن abi shaybةa qal xadaثna yunus بn abi yacfurin abu yacfur الأكبر wiqdaan horeynu usoo aragno waa waalidka ama yunuska hore inoomu soo horeyna xadiidkana waa leeyahay bal mثalا xadiidkan kitaabkeena waa ku leeyahay bukhaarina isagu mubaasharatan ama waa sidalaan buu kagaba wariyaa can abihi can carfashata qaala samictu rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم yquul man ataakum ruuxa idin yimaada walxaal amrukum arrinkiinu jamiicu mid uu yahay calaa rajulin waaxid nin keliya uu ku midaysan yahay yuriidu xaal uu doonaya an yashuqa inuu dilaaciyo casaakum ushiina dese ushu marka lakala dilaaciyo way kala dee laba ayay noqotaa waa idinkala kaxeeyo furqo uu idinku rigo aw yufariqa jamaacatakum waa shaki ama jamaacadiina uu kala kaxeeyo faqtuluuhu waa sharkiisa sidaa u daafacdaan faqtuluuhuna tafsiirkiibuu kuba fasirayaayo dee تفريق الcصاna waa cباarة عan اkتiلاaف الكلima وتناfur keلimadii dadka oo kala tagto dadka ay kala tagaan baab ida buyuca lkhalifatayni xukumka muxuu noqonaya وxadaثnii whb بن baطyة الwاsidiي qاala xadaثna khالد بن cabdاللahi عan الjurayriي عan abi نضرةa عan abi سacيidi الkhdriي qaala أnahu qaala qaala rasuul الlahi slى الlaهu عalيه waslم إdaa buyica lkhalifatayni laba khalifa hadii lala mubaayacoodo oo ujeedo faqtuluu dila alaakhira ka dambe ee minhumaa labadooda kaba mid ah oo macnuhu waa maxay dee kol haddii mid lala mubaayacoday beecadiisa isagay saxiix noqotay ka kale beecadiisii baadil bay noqonaysaa horena waa taynuu soo maray laba khaliifo inaanay banaaneenba caqdigeed imaka kii hore aba meesha ka baxay mid baa lala mubaayacooday haddana ruux kala soo baxay oo cid baa la mubaayacotay kan dambe kii hore beecadiisii kol hadduu dee sifaadkii uu ku gudanayo lagaba helaya ay guntantay kan dambe markaa beecadiisu waa baadil dilana macnuhu waa maxay waa haddii sharkiisu dee saas mooye dariiq ay noqoto taas haddii wax kale lagu joojin karayo lagu mancin karayo n qatli laislaba gaadhin ee wixii baa lalaba yeelayaayo wuxuu leyahy hada maxmuulun calaa ma idaa lam yandafic ila biqatlin faqtulu aakhira minhuma wallah subxaana wa tacaala alى aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa